magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aada u xoogan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ganacsatada dharka ah ay ku mashquulsanaayeen keenista dhar cusub ay ugu talagaleen ciidda dharka caruurta kuwa haweenka iyo kuwii ugu dambeeyey faashiyoonka ee dhalinyaradu ku labistaan ayaa badanaa lasoo dhigay carwooyinka iyo goobaha kale ee ganacsi ee magaalada waxaana jira mashquul aada u badan qaar ka mid a ganacsatada dharka iibiye magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen ciidda iyo noocyada dharka ay keeneen iyagoona sheegay in ciiddani ay tahay mid mashquul badan oo habeenkii iyo maalintiiba ah ay dadku wax iibsadaan waxaa la dhahaa xamdi cumar maxamed dharka ciidda waa keennay alxamdulilah dharka gabdhaha dharka wiilasha baatiyaasha dharka ciyaalka yarka ah kulli ool waxaa hadda haynin ma lahan waa kaasaa ciidda maasha alla aad iyo aad waa isku diyaarinay waxa hadda keenin ma lahan dharka ilmaha dharka gabdhaha dharka eestarada gabdhaha ay xirtaan kulli wixii madaxa lagu xiro xataa waa keenay aniga oo taakooyinka kumbulad ayagoo ah wixii timaha lagu xiri lahaay hookiyaalihii wixii qashin qashinkii kulli adeega yarka oo gabdhaha ilmaha yarka loogu labiso dharka wiilasha surwaalaha shaatiyaasha garamaanta fanaanadaha kabaha kulli waa haayaa maasha alla waa isku diyaarinay iidda alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aada loo iibsadaa hadda ayaamihii horeento hadda ka fiicanta tobankii dambe dadka waxaa umalaysaa inay aad dhar u gadanayaan ay aad u shaqaysanayaan dharkeen waa gadanayaan alxamdulilah wixii kulli dharka ciyaalka dharka gabdhaha wax dhan wax waa socdaan maasha alla way gadanayaan iidda mar nabad iyo barwaaqo iyo baraare inaan ku iibnaan rajaynayna insha allah tacaala waxaan keenay faashiyoonada faashiyoonada ciidda baa keenay sida gabdhaha taakooyinka madaxa loogu xirxiro jijimanka faraantiyaasha waxyaabahaasaan keene ciidda bis yani faashionkaas ciidda aad loo xiiseeyaa ciidda bis ayaan keenaa faashionadaas waayo waqtiyada kale yani aad looma xiiseeyo marka faashiono kumbaleeda iyo gabdhaha madax loogu diyaarinayo iyo farantiyaal iyo jijiman iyo waxyaabahaas gabdhaha aad iyo xiiseeyaan timaha loogu qorxinayo ayaa mar ciid kasta ayaan keensadaa marka marka kalena aad uma socdaan magaalada aad iyo aad ayaa xamaasadeed u kacsan tahay wiilashii gabdhii waa lasdhex marihaayaa maasha allahi magaalada ciidda aadaa loo soo dhaweynaya ciiddan waxaa loo keenay toobabkii boorsooyinkii dharkii boorsooyinka watay geedihii macnaha wixii lagu qorxin lahaay waxyaabihii boorsadii ogayaalihii waxyaabihii kurti dharka ciidda loo keenay cayaalkii dhar kale nuucnuuce dharkii kala waxaysnay wax walbo ciidda iyo nuuc dharkii loogu talagalay ciid waa loo keenay hablaha waaweyn waxaa loo keenay saakooyinkii oo maxay tay ayagana qurxan oo moodalka ugu dambeeyey toobabkii dharkii liinada ahaayey dharar macnaha hadda la keenayoo tulliin ee cabaayadii iyo xijaabadii xooga yar gacmaha laysaga shaambahayna waxyaabahaasaa loo keenay iidii ayagana aad iyo aad ayay u iibsanhayaan aad iyo aad ayay iid u soo dhaweynhayaan ayagana haweenkii raggii lama kala harin iidii magaalkii meel kale maraa laayahay habeenkii waa la shaqeeyaa habeenkii waa la shaqeeyaa maxay hatay maalinta sidoo kaleento maalin iyo habeen maba kala laba maba la seereybo waa la dureeraa ciidan ciidihii horeent ciidihii hore maalintii dharka la iibsan jiray habeenkii oo kale waa layska kala xaroon jiray hadda habeen iyo maalin ma kala leh habeen iyo maalin waa la socdaa habeenkii weliba dadka ugu sii fiicantaa mugay biyaha cabaanay ganacsatada keena noocyada kala duwan ee dharka ah ayaa waxaa wax ka iibsadaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee u diyaargaroobaya maalinta ciidda